ayuub cutubka lix iyo labaatanaad markaase ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sidee baad u caawisay midka aan itaalka lahayn oo kan ayan gacantiisu xoogga lahayn sidee baad u badbaadisay sidee baad ula talisay kan aan xigmadda lahayn oo aad u muujisay aqoon wanaagsan yaad erayo kula hadashay oo yaa ruuxiisu xaggaaga ka soo baxay kuwii dhintayna way ku hoos gariiraan biyaha iyo waxyaalaha dhex deggan she'ool hortiisuu yaal isagoo qaawan oo halligaaduna dabool ma le isagu waqooyiga wuxuu kuu kala bixiyaa meel madhan oo dhulkana wuxuu ka laalaadshaa waxaan waxba ahayn biyaha wuxuu ku xidhaa daruurihiisa qarada waaweyn oo daruurtuna hoostooda kama dillaacdo wuxuu xidhaa wejiga carshigiisa oo daruurtiisana wuu ku kala bixiyaa biyaha dushooda wuxuu ku wareejiyey soohdin kala xidha nuurka iyo gudcurka tiirarka samadu way gariiraan oo waxay ka yaabaan canaantiisa badda ayuu xooggiisa ku aamushiiyaa oo kibirkana waxgarashadiisu ku dhubtaa samooyinka waxaa lagu sharraxay ruuxiisa gacantiisuna waxay mudday abeesada dheeraysa bal eeg waxanu waa darafyadii jidadkiisa uun oo intay isaga laga maqlaana yaraan badana laakiinse bal yaa onkodka xooggiisa garan kara